ilaahay baa mahad leh caafimaadka caafimaadka iyo garashada iyo awoodda uuna siiyey inaan wax abdil naqno waa waajib in badan oo aan maanta iman karin baa jirta halkan oo innaga inaga mida ama imtixaan ha noqoto lagu imtixaamayo ama ha noqoto dunuub ayagu ay galeen siyaabo badan bay u timaadaa caafimaadka in lagaa qaato maqan toban bay ku dhowyihin baan u malaynayaa ciidanka hadda aan arkayayo ama xanuunsan oo hadda nala joogay ama xanuunsan ama curyaanka ah ama dhibaata haysato marka waxyaabaha ilaahay looga xamdilnaqo wax naga muuqanaya nooca ah waxyaa badan baan tabanaynaa laakiin waxaan tabanayno wax ka sii weyn baa jira oo ka fiican aan haysanno ilahay ugu xamdinayno waan idinkaga mahad celinayaa marka koowaad ee shaqada aad haysaan dalka iyo dadka u haysaan waxaanad moodaa inaad xoogaa ka nasiib badan tihiin saraakiisha kale qaarkood waxaa jirta dhibaato saraakiisheeda haysata xilligan aad u adag dhibaatadaas waxay isugu jirtaa dhibaato aqooneed oo aan leeyahay waa number one dhibaatada saraakiisha haysta aqoonta ugu daran waayo officer marka la yidhaahdo waa inuu ahaadaa macalin yuu yahay macalin ciidanka u xukumo waa inuu noqdaa row model ama kan lagu dayanayo inuu ahaado hadday noqoto xagga abirimsiga oo muuqaalka hadday noqoto xagga akhlaaqda hadday noqoto xagga aqoonta hadday noqoto habdhaqanka hadday noqoto siduu mujtamaca ula dhaqmayo sarkaalku waa muraayadda ciidanku fiirsado sida wiilku ama gabadhu ay u fiiriso hooyadeed iyo aabbihiis ay ugu daydaan ayaa sarkaalku ciidanku wuxuu u yahay row model ama waxay ku daydaan oran mayo saraakiishu waa xun yihiin mana xuma dadka oo dhali waa fiican yahay inuu qofku suxmeeyo maaha laa yuqayir illaahu maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim waidaa araada allaahu biqowmin suu'a falaa maraada lah qofka qof qoomna ilaahay ma duleeyadiis ayagu isduleen sarkaalku hadduusan isagu isbaabi'in aanu sharaftiisa ku cayaarin oo isagu is ilaaliyo oo issharfo mujtamacana magac iyo sumcad buu ka helayaa dadka uu xukumana xushmad iyo kudayshay ka helayaan waa cisaynayaan waa ilaalinayaan waxaa la rabaa marka sarkaalku inuu ahaado shaksi ka hufan wax kasta oo ceeb u keeni karaa markuu sidaa noqdo wuxuu noqonayaa muraayadda ciidankiisa muraayadda waddanka